لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan filayaa wakhtiga inoo hadhay waa afartan iyo shan daqiiqo isla markaana mowduuca koleyba qeyb ka mid ah walaalkay maxamed daahir baa ka hadlay waxaanana isku dayi doonaa uun bacd aljawaanib inaan wax ka tilmaamo awalan ereyga tarbiya markaa lagu soo celcelinayo ama in badan laga waramayo waxay culimmadu ku sharxaan inuu yahay tabliiqu shaya ilaa kamaalihi shay-an fa shay-a ama raakib alasfahaani wuxuu leeyaha tarbiya huwa inshaau shayi xaalan fa xaalan ilaa xaddi tamaam waa kobcin wax la kobciyo ama la barbaariyo ilaa iyo laga gaadhsiinayo xadka dhammaystirankiisa tarbiyadu markaa waxay tahay qofka bini aadamka ah oo jidhkiisa caqligiisa dhaqankiisa iyo diintiisa akhlaaqiyaadkiisa waxaasoo dhan la rabo in la koriyo oo la kobciyo oo la barbaariyo ilaa inta ay ka gaadhayaan dhammaystirankiisii sidaa awgeed waxaan leenahay camaliyada ama shaqada tarbiyada loo yidhaah loo yaqaanaa waa camaliyatu binaa-in wa ricaayatin wa islaax waa camaliyad ama shaqo dhismo iyo ilaalin iyo hagaajin joogtaa u baahan yacni qadiyatu tacliim waa ka gedisantay tacliimku waa in qofka wax la baro laakiin kani waa mutaabaca waa qofka oo si mustamiro loola socdo ilaa iyo meeshii loo baahnaa inta uu ka gaadhayo qur-aanku qadiyadan qeybo ka mida marka uu ka waramayo waxa uu ku tilmaamaa lafdi taskiya oo qur-aanka lafdu tarbiya kuma soo aroorin si kale haddaynu u sheegno tarbiyadu waa waxa mudanba waalidka waxqabadkiisii uu ilmaa u qabtee ugu weynaayo looga mahad celiyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy maxay waqul rabbi irxamhumaa kama rabbayaani sagiira markii la sheegay waalidkii gaboobay inaad dhowrto waalidkaagii gaboobay oo ilaalisid waanad uf ku odrhan oo wax walba aad u qabatid waxaa lagugu cileeyey inaad tidhaahdo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaahayow iyaga u naxariiso siday markaan yaraa ii soo barbaariyeen adigu markii aada yarayd imise hooya kuu soo jeeday oo aabba kuu soo jeeday imisaa waqti lagu geliyey imisaa laguu maydhayo lagu nadiifinayo lagu hagaajinayey imisaa waxaad cunto lagu siinayey imisaa lagu korinayey waxaasoo dhami waa waxa mudan in waalidka looga mahad celiyo xataa fircawn markuu rabay inuu nebi muuse calayhi salaatu wasalaam uu u gallad sheegto wuxuu lahaa alam nurabbi fiina waliida walabista fiina min cumurika siniin tarbiyadu markaa markaan dhan kale iska taago waa xoogga ummaddu ay leedahay wa ilaa ummadda awoodi kari weyda wixii ay rumaysnayd ee diin lahaa ee dhaqan lahaa ee af lahaa ee kaljar lahaa inay gudbiso ummadda awoodi weyda waa ummad dabar go-day yacnii dunidu way soo dhisnayd ummadaha intii la halaagay mooyaane ummado kalea laga warrama waxa lagu odhanayaa finqmani ancient egyptkii hore mesobotamiyakii hore greegii hore kan hore kan hore oo kuwan joogay maxay kaleyi kuwi waa sidii uun greeguna waa greegiiuna waa dadkii uun musaaridu waa musaaridii uun ciraaqiintu waa ciraaq waxa isbedelee ugu weyn bay yidhaahdaan waxa weeyaan dhaqan guur baa yimi ah ummaddaasi culjarkii dhaqankii aqoontii afkii dadna wixii ay haysato o dhan baa guuray dee dadka markaa maaha wax laga waramaya basharku midab kansaroo qura maaha waxa lagu kala soocaa waxa lagu kala soocaa waxa weeyaan ummaddu dhaqan bay leedahay dhaqankaasi cunno ha noqdo maryo ha noqdo sida loo fakara ha noqdo saa loo fadhiista ha noqdo saa loo wada noolaado ha noqdo saa laysugu xidhaya ha noqdo diin bay leedahay iyo caqiide iyo waxay rumaysan tahay af bay leedahay ku wada xidhiidho haddii intaa la waayo ummaddani way dabar go-day ummaddii maaha matalan nowadays canada joogtaan haddaad gudbin kari weydaan soomaalinimada iyo muslimnimada haddaad gudbin kari weydo ilmuhu waa ilmahagii aada dhashay laakiin haddana adiga kuma matelayo ilmuhu waa ilmahagii aada dhashay nin madow aragga kuu eeg saasiya at the same time wixii adigu aad ka tarjumaysay ama si aada u taagnayd ma hayo kow afkiibaa ka lumay afku waa wicaaga dhaqanka sida qofka ummaddaanad afkeeda garanaynin dhaqankeeda garan maysid ummaddaad afkeeda si fiican u fahmayso dhaqankeedaad si wanaagsan u fahmaysa hadduu ilmaa afku ka lumo macnaheed waxa weeyaan waxaad goysay xadhiggii isaga iyo soomaalinimada isku hayay isaga iyo soomaali maxaa ka dhexeeya koowaad waxaa ka dhexeeya waa af afkaasaa dhaqan sidoo hiddo sidoo xidhiidh sidoo wax badan sida hadduu go-o waa kala tageen waa kala tageen waxaa laga yaabaa inuu islaamnimadii weli hayo laakiin dee islaamnimada wuxuu ula mid yahay muslimka kale marka yani wuxuu ula mid yahay muslimka carbeed iyo muslimka afghanistaaniga iyo muslimka bakistaaniga ayuu la mid yahay marka kan waayo wuxuu la-yahay culjarkii soomaaligu bakistaaniguna waa muslim soomaaliguna waa muslim laakiin maxaa u dhexeeya muxuu kana bakistaani u yahy kana soomaali u yahy waxaa udhexeeya waa culjar dhaqan hidde af ayaa udhexeeya haddii la waayo waxaana waxaa xidhiidhiya waa luqada haddii kaasi uu goo macnihiisi waxa weeya soomaalinimada wuu ka baxa muslimnimadiibuu ku jiraa kaadhkii weynaaye muslimnimada hadduu dhaqanka islaamigaa waayana isna kaana wuu ka sii dhacay idan bini aadamnimu waa dawaa'ir kala gedisan marka hore daa'irada bini aadamkaaad ku jirtaa haddana daa'irad kasii hooseyso muslimnimo amaad ku jirtaa haddana daa'irad kasii hooseyso soomaalinimo amaad ku jirtaa haddana waxaa laga yaabaa daa'irad kasii hooseyso gobol iyo meelaad ka timi gobolkiiyo meeshaad ka timi maxaad kasii gedisantay waa certain dialect ama ha noqdo ama cunooyin yaryar ama ha noqdo ama qaab dadku u wada xidhiidhaan ha noqdo adiga gobolka kale difference yar idiin dhexeeya waxaasoo dawaa'iri oo kala hooseeya all the circles kala hooseeya marba mid baa luma yacni matalan bulshada soomaaliya markay isdhex gasho waxaa lumaya lahjaadkii hoose waxaa soo baxaya lahjo mukhtalidoo dadkii wada leeya markaad daa'iradaa ka sii tallowdo luqada soomaaliyeed markay lunto waxaa lumay soomaalinimadii marka taa kasii tallowda waa islaamnimo islaamnimadu markay lunto waxaa lumay daahiradii muslimnimada sidaa awgeed waxaynu leenahay bini aadamku waxa ugu weyne uu isu gudbiyaa waa dhaqan iyo diin kuwaasina kaba mid ahaa waxa biologicali loo gudbiyo yacnii ilmahaada dhashaa geneticali adu kaa soo jeeda biologicali baa sidan uu ekaanaya aada u gudbisay ilmuhu aabbihii iyo hooyadii biologicali bay u dhaleen saa daraaddeed qaabkan uu ekaanayo structurekan uu yeelanayo waa ilaahay baa subxaana wa tacaala ku talagalay waad gudbisay amaa diinta dhaqanka afka biologicali laguma gudbiyo soomaalidu markaa waxay rajeynaysaa un ilmuhu inuu dee aabihii iyo u ekaadiyo reerkoodi iyo dadkoodi iyo dhaqan dee u ekaan maayo haddaan juhdi la gelin haddaan xoog lagu bixin haddaanu jirin wax kale oo la samaynayo waa mar labaad waxaynu leenahay umamku hantida ugu weyne ay ummadi leedahay waa dadkeeda hantida ugu weyn yacni ummadu meel degani hanti bay leedahay hantidaasi qaybi waa qof qaybina waa dhul iyo bad iyo wixii dee uu wax ku xeerna ka labaad saddexaad ay sheegaanna waxay dhahan waa waktiga ay nooshay waxa ugu muhiimsani waa dadka dadku hadduu xumaado u khasaaro inta kaleba waad khasaaraysaa dadku se haddii aanu khasaarinee lagu dadaalo inta kale xataa iyagoo yar oo aanay badnayn ayaa laga midha dhalin karaa jabaan maanta waxba ma yaaliin wax haba yaraatee mawaad khaam iyo material waddankeedu ma jiro laakiin dad bay maal gashadeen oo qaab u maal gashadeen aqoon bareen dad soo baxay dadkiibaa ah markaasi resourceka ugu weyne waddankaasi leeyihi idan sideedaba bini aadamku ama ummadi resourceka ugu weyne ay haysataa waa bini aadamka bini aadamkuna waa yaryarka aynu korinayno yaryarka aynu korinayno haddii aynu ka dhigno wax resourceful ah wax fiican oo aynu gelinay hanti caqli maal lacag adduun dhaqan diin aynu gelinay waa harwa waa waxa la dhaqdo innaga soomaali ahaan waxaa laga yaabaa waxa la dhaqdo iminka inaynu lacagta u fahmayno haddii meel shaqo badani ay soo baxdo reerku waxa odhanaya ina rara kaalgariya waxbaa iminka sheegsheegtaan baan maqlaya yacni meel lacag badan hadday ina guursiiy waa la qabanaya haddii shaqo fiican ardadu jaamacadda markay tagto marketkay la socdaan suuqa marketka haddii la yidhaahdo maanta computer synceka shaqo fiican lagu helaa dhammaantood computer syncekay gelayaan haddii se la yidhahdo m business iyo administrationka lagu helaa dhammaantood business iyo waayo business iyo administration iyo computer iyo ilaahay looguma dhowaado waxna kalama taraan wuxuu qofkani uu baranaya waxa weeyaan inuu material ku sameeyo inuu lacag ku helo zafar wuxuu ku xisaabtamayaa suuqa xaggee u lacag badan ee adna aad awooda saasi daraaddeed buu ku dooranaya facultyka uu gelayay waxaan leenahay waxaynu u baahan nahay harwada aynu haysanno inaynu u meel dayno waa harwa waa lacag waa hanti lacag wax ka qaalisan wayaan ubadku hantidaasi inaynu u meel dayno oo ah inaynu waqti gelinno inaynu lacag gelinno inaynu wax kasta ay ku hagaagayso aynu ku talagalna inaynu gelino ilmo fiican inaad soo saartaaba wuxuu ka fiican yahay ilmo liita iyo laba dabaq inaad uga tagto labada dabaq wuu baabi'inaya waxba kama jirayaan inaad sar dheer u dhisto intaad wakhtigaagii oo dhan habeen iyo maalinba shaqaynaysay la yidhahdo wallahi ninkaa hebel isaga iyo salaanta midna ma fadhiisto qolo waliba laba shaqay gashaa waa lacag soo saarteen waxaa laga yaabaa inaad dabaq shan dabaqa siddeed dabaqa kanadaad uga taagto oo la yidhaahdo ninkani dadkiisi lacag buu uga tegey laakiin hadday iyana noqdaan dragadhactid iyo dad waalan labadan dabaqa aad ka tagta iyo shantan dabaqa aad dhistay waa nonsens waxba kama jiraan waxaa ka fiicnaa hantida labada dabaq adigoo isaga geliya isagaa dabaqiisa dhisan lahaa isagaa dabaqan iyo gurigan iyo noloshan iyo waxaan uu dhisan lahaa sidaa ogeed waxaan uga jeedaa masalada tan markaan ka waramayno tarbiyo inaynu u fekerno inaynu mustaqbal umadeed ka fekerayno mustaqbal umadeed inaynu ka fekerayno inaad u fekerto ubadku inuu yahay meeshii jiritaankaagu uu ku hadhayay adugu waad dhimanaysaa qof waliba wuu dhimanaya laakiin bini aadamku in wax ka hadhaan buu jeceliyey ilmuhu markaa waa qaab loo sii noolaado aad sileedahay waxa kaa hadhaan yaad wada tegine waxa kaa hadhaan waxaynu u baahannahy marka inaynu uga fikerno harwo inaynu soo saari karno ah kuwa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya kuntum khayra umma ukhrijat linnaas inaynan soo saarin dad tiro badan oo aan qiimo lahayn sidii kuwii nebi maxamed tilmaamaya u lahaa yuushaku an tatadaaca calaykum alumam kama tadaaca lakalatu calaa qascatiha waxaa laga yaabaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inay umamku isugu kin yeedhaan oo idiin boobaan sida dadka xeedhada wada cunaya ay u boobaan waxaa la weydiiyey nebiga min qila ilaahay rasuulkiisiyo ma yaraanba ma dadka oo yarbaa waxaan keenaya in sida tana loo boobo maya buu yidhi bal antum kahiiruun waa badantiin baa layidhi ma yaridin laakiin waa maxay waa guhaaun ka guhaa'i sayl baatiin daad xoortaa lamitiin waa dadaan qiimo lahayn resourceful baydan ahayn kuwii loo baahnaabaydan ahayn tiradiinna waa badantay waa wadciga maanta caalamulislaam intiisa badani ku jiro tiradoodu waa badantay laakiin waa tiraan qiimo lahayn waa tiraan qiimo lahayn soomaaliya maanta ay ugu badantay nolosheeda intay soo martay waana ugu liidataa maanta ay ugu tiro badantay tiro marka lagu xisaabtamayo taa macnaheed waxa weeyaan khayriyada basharku waxay ku jirtaa inaynu dad soo saarno dad ducaada ilaahay rumaysan dhaqan leh af leh bini aadama sidaa awgeed markaan tarbiyada ka warramayna waa inaynu garanna inuu ubadka rabayntiisu uu yahay nimcadii ugu weyneydee ilaahayna siiyey abaalmarinteedii oo ah sidii alla ugu talagalay inaynu u gudanno u samayno ubadku markaa waa ammaana cadiima waana mas-uuliya jaziima waa ammaano weyn oo qoorteenna saaran ammaanadaa waxaad ka dareemaysaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixu muslimka ku yaallay waxa uu tilmaamay diinaar diinaarku waa lacag dahab ahayd oo aada ilaahay dartii u bixiso fii sabiili illaahi aada ku bixiso ilaahay dartii iyo diinaar aada qof muslim oo la addoonsanayo ku xorayso iyo diinaar aada miskiin siiso iyo diinaar aada reerkaaga iyo carruurtaada iyo ehelkaaga siiso acdamu ka ugu ajarka badan leh waxa weeyaan buu nebigu yidhi alladii anfaqtahu calaa ahlik kanaad reerka ku bixisay kanaad reerka ku bixisay si aad productkan u soo saartid ka ugu qiimaha badan le weeyaan umamku markaa waxay u kala horu maraan oo u kala fiicnaan karaan productkooda ugu qaalisanoo bini aadama siday uga shaqeeyaana resourceful uga dhigi karaan caruurtu markaa qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa kow inay ka mid yihiin ziinat alxayaati addunya almaalu walbanuuna ziinat alxayaati addunya caruurta iyo xooluhuba waxay ka mid yihiin ba ilaahay yidhi quruxda iyo dhaldhalaalka adduunyo quruxda iyo dhaldhalaalka adduunyana waa mowdic alimtixaan waa meesha qofka bini aadamka lagu itixaamo laba waxa ay nusuusta qur-aani ku tilmaamaysaa inuu yahay minnatun min allaahi wa nicma tastaxiqu shukr inuu yahay gallad iyo nimco alla ku siiyey oo abaalmar iyo mahadcelin u baahan yacnii nicamka ilaahay markuu nimco ku siiyo nimcada waa inaad shukrigeedii la timaadaa saasi daraaddeed bu ilaahay wuxuu ugu gallo sheeganayay kuwa gaaleed oo ka gaaloobay wajacaltu lahu maalan mamduuda wa baniina shuhuuda wamahadtu lahu tamhiida huma yaطmacu an aziid ilaahay waa u gallad sheegtay waa u manno sheegtay waxaa loogu manno sheegtay in adduun xoolo iyo ubad ba la siiyey idan waa wax u baahan inaynu nimcadooda la nimaadno nimcadaasi shukrigeeda inaynu la nimaadno qofka guursadee waxba dheli waaye wuu warwaraa waayo wuxuu rumaysanya nimco weyne inay ka maqan tahay markuu guursaday ee waxba uu ubad hore waayo werwer baa ku soo kordha laakiin marka ubadkii la helo way nimcadoodii la gudaa nimcadaa shukrigeedii way lala yimaadaa oo ah in la koriyo oo la la kobciyo la tarbiyeeyo waa ka saddexaad ee ubadku waxaynu leenahay waa mas-uuliyo iyo ammaana aakhire la isweydiinayo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara kullukum raac wa kullukum mas-uulun can racyatih nusuustaa tirada badan leh ee nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tilmaamayo ina allaha saa'ilun kula raacin cama starcaah axafida am dayac xataa yas'ala arajul xataa yus'alu arajula can ahlu beyti xadiidkii nisaa'iye albaani saxiixinayay sidaa geed ikhwatii waxaynu leenahay tarbiya markaynu ka warramayno waa inuu maanka kuugu jirtaa inaad ummad dhiskeed ka warramayso dadkan aynu leenahay aynu hagaajina inay yihiin ummaddii mustaqbalka bulshada sida aynu u rabaynana inay tahay mustaqbalka siday u ekaan doontaa mustaqbalka dambe siday u ekaan doontaa waa jiilkan yaryare aynu hayno qaabkaynu u traengarayno ayuu mustaqbalkooduna inta badan ku xidhnaan doona saa daraaddeed waxaynu leenahay tarbiyadu waa dacwa mabaadi'daadii aad dadka ugu dhawaaqaysa ead gaadhsiinayso waa tacliim qofku oo aad barayso mahaaraadka nololeed dhammaanteed iyo qaabku u noolaan lahay oo dhan aad barayso waa nusx qofku aad talabixin siinayso oo wixii isaga ka soo fulay ra'yi iyo talabi aara aad ka siinayso waa irshaad waa qofku aada hoga tusinaysa nolosha dhammaanteed waa camal da-uuba waa shaqo mutaabaca u baahan oo aan ahayn wax dhigistu waa wax fudud waayo intaan idin hor fadhiisto deris soo diyaariyo ayaan ku akrinaya dan waa iska tegaya laakiin tarbiyadu waa wax adag waayo waxaan rabaa deriskii lay aada qofkan theoretically u sheegtay practically inuu fuliyo ou ku dhaqmo inaad ku ilaaliso ku kobciso yacni qofka inaad traingarayso iyo inaad nadariyaad u sheegtaa waa kala nooc waayo tarbiyadu waa wax mutaabaca u baahan joogtayn bay u baahantay maalin habeen saddex afar shan sanad lix toddoba sideed bini aadamkuna waa waxa ugu tirada badan le wakhtiga ugu tirada badan le la koriyo sidaa u ogow xayawaanaadka kale in yar bay koriyaan waxaa laga yaaba bisada jiirka libaaxa waxaasoo dhan soo tiri waa xayawaan ah laba bilood saddex bilood sanad mid walba waxoogaa unbaa la wadaa unoo laba sano kadib magaaladu galaa laakiin bini aadamka labaataneeyo sano in ku dhadhow baa la wadaa minimumly fifty years idan wuu ka gedisanya noolaha kale o dhan noolaha kale sac dibi awr wax waloo wax dhalay wuxuu koriyaa uun muddo muddadaa yar kadibna magaaladiisuu galaayo waa kala tagaan amaa basharku waa fitro ka dheer waayo waxa laga rabaa ka muhiimsan noolahan kale waxa laga rabo ayaa wuxuu ka muhiimsan yahay basharka waxa laga rabo saadi daraaddeed waa camal da-uuba waa camal joogto oo wakti badan u baahan tarbiyadu waa qudwa waa amhila xaya waa tusaale nool oo aad qofka u noqonayso oo inta theoretically u barayso waxa ka badan inta aad si tarbawiya u barayso inuu kaaga daydo aad ka rabto idan tarbiyadu waa wax la rabo qofka in nafcigiisa bulshada iyo fardiguba ay ka faa'iidaan waa qaab bulsho loo dhiso oo aad rabto qofkani isaguna inuu berri u noolaan karo mujtamaca kalena uu u anfici karo sida daraaddeed ay culammadu waxay yidhahdaan war tarbiyadu waa shaqadii nebiyada bay yidhahdaan ambiyada waxaa loo soo diraa bini aadamka inay meel hoose ka saaraan oo nolol fiican ay u tallaabiyaan baa ilaahay rususha u soo dira rususha shaqadooda ugu waaweyn waxaa ka mida sida qur-aanku tilmaamayo huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoogu gallad iyo manno sheeganaya waa ka alla soo diray umuyiinta ama dadka waxma akhridada ama cajamta ka soo saaray rasuul rasuul buu u soo diray mujtamaca yacni ummigu waa carabtaa loo jeeday ka tirsan oo yatluu calayhim aayaatihi wa yusakiihim oo ku akhrinaya korkooda aayaadka qur-aanka dacwatan wa tabliiqa wa indaara iyo wayusakiihim baa layidhi kobcinayo rabaynayo tababaraya bacda dalik baa layidhi wayucallimuhum alkitaaba walxikma waxaan leenahay tarbiyadu waa cibaado ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala yani qofku markuu ilmaha tarbiyeynayo waa inuu dareema inuu rabo sida uu salaada markaad tukanayso waxaad dareensantay inaad ilaahay ajar ka doonayso saa daraaddeed kuguma cusla waayo ajar baad ku raadaysaa waa shaqo ilmahan markaad tarbiyeynaysana macnaheed waxa weeyaan waa cibaada ajar baad ka doonaysaa sa awgeed buu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixu muslim wuxuu tilmaamayey camalka duniduba wuu go-aa saddex mooyaane sadaqo jaariya uu qofku ka tegey iyo cilmi uu dad baray oo uu ka tegey iyo ilmo fiican oo uu ka tego u soo ducaynaya ducadiisaad rabtaa aakhira inay adiga ku anfacdo ducadiisaad rabtaa inay aakhira ku anfacdo waana kii xadiidkii ibnu maaja ee xasanka ahaa sheekh albaani xasan ku tilmaamayey nebigu uu sheegay ilaahi subxaana wa tacaala in allaha caza wajala la yarfacu daraja lilcabdi الصaalixi fi اljanna fayaquulu ya rab ana li haadihi fayaquulu biistikfaari waladika lak darajadii booskii jannada uu ku jiray qofkubaa la yidhahdaa boos ka sarreeye lagu geynaya markaasuu yidhahdaa ilaahayow tani xaggay ka timi anigu intii aan soo shaqaystay waa tan inteedii aada igu siisaye tani xaggii ilaahayow ay ka timi markaasaa waxaa la yidhaahdaa biistikfaari waladika lak wiilkii kaa dembeeyey ilmaha aad ka tagtay dembi dhaafku ilaahay kuu weydiinayey ayaa kor lagugu qaaday idan markaad dhimato aad rajaynaysaa isaga ducadiisa iyo baryadiisa iyo alla barigiisa in ilaahay subxaana wa tacaala cadaabna kaaga badbaadiyo jannana kugu geeyo idan waa cimri aad dherarsanayso adigu markaad dhimato cimrigaaga wuu dhammaaday laakiin cimri baad dherarsanaysaa ah cibaadadu adigoo dhintay in cibaado kuu socon doonto haddaad se kaga tagto isagoo habaarqabo ah waxba kaa dhaba keeni maayo khayr leh sidaa awgeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaaba malaa'igtu inay ducaynayso oo ay leeyihin rabbanaa waadkhilhim jannaati cadnin alatii wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim ilaahayow jannada geli kuwaasi iyaga iyo wixii wanaagsanaaday aabbayaashoodii iyo haweenkoodii iyo ubadkoodiiba ah intaasi waa muqadima aanu taqdiiminayo inaynu fahamno shaygan aynu tarbiyada ku sheegaynaa inuu yahay camal weyn oo mudnaantiisa mudan ahdaafta laga leeyahay waa maxay hadafka koowaad waa in la soo saaro insaan saalixa bay yidhaahdaan qof fiican qofka fiican aynu rabna waa kee insaan saalix insaanka saalixaa islaamku wuxuu u yaqaanaa waa qof loo diyaariyey ilaahay subxaana wa tacaala inuu si dhaba u caabudo qofka ilaahay si dhaba u caabuda ayaa ummadda inteeda kalena si dhaba u anfaca oo noqda qof anfaciisa uu dadka kala gaadhayo taasi waxaa inoo tilmaamaya nebiyullaahi ibraahim ducadiisii id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin wwasaa biha ibraahimu baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha اصطafaa lakum اddiina falaa tamuutuna ila waantum muslimuun nebi ibraahim wuxuu leeyahay ilaahay baa ku yidhi islaamo wuu islaamo waa isdhiibe ilmihiisii wuxuu u dardaarmayaa markaa yacquub iyo yacquubna dhashiisii waxay u wada dardaarmayaa yaa baniya in allaha اstafaa lakum اdiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun ubadka yagiiyow ilaahay baa diintan idiin doortay ee ha dhimanina idinkoo aan muslim ahayn yacni hadafkaasay rabaan inay xaqiijiyaan waa yacquub markuu geeriyoonayay ilmihiisii wuxuu ku yidhi wuu isugu yeedhay am kuntum shuhadaaءa id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiim waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun intuu isugu yeedhay ayuu wuxuu ku yidhi aniga dabaday maxaa caabudi doontaan waxay tilmaamaysaa waalidkaa saalixe aan nebiyada ahaa xataa markay naftu ka baxaysay ilmahooda waxay u dardaarmayeen ay rabeen inay hubiyaan waxa ay ka yeeli doonaan waxa weeyaan qadiyat alcibaada qadiyat altawxiid waar aniga dabaday maxaa caabudi doontaan buu leeyahy markaasaa waxay leeyihiin waxaanu caabudaynaa alle subxaana wa tacaala ilaahu caabudayee nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq oo ilaah qura ah kaas baanu caabudaynaa idan waa dardaaranka ugu dambeeya ambiyadu ka tagta nebi moxamed markay naftu ka baxaysay muxuu lahaa salaa salaa wamaa malakat aymaanukum sidaa awgeed waxaynu leenahay ahdaafta ugu weyne tarbiyadu waxa weeyaan islaamiga ah inaad soo saarto qof muslim dhab ah aan weedhaa marka laydinku celiyo qof injineer ah ama tabiiba ma aha injineernimada iyo tabiibnimadu waa tillig waa ziyaada waa dheeraad injineer faasiq ah iyo tabiib mulxid ah waxa ka roon geel jira ilaahay yaqaanaa waayo noloshu waxay leedahay qaab ay u kala sarrayso beriorities u kala leedahay qaab bay u kala sarraysaa qaabka ugu sarreeyaa waxa weeyaan inuu tawxiidku qofku garanayo markaasaa waxyaabaha kale aqoomo aana lagu soo kala sarrayn karaa laakiin haddii tawxiidka la waayo waxa kaloo dhamme waxba ma anfacaan waxba tari maayaan ilmaha maanta inaad maal geliso oo dabeetana tabiib aad ka dhigta laakiin tabiib mulxida wiyey aakhire ku anfici maayo oo adduunka ku anfici maayo oo waxba kuu tari maayo oo soomaaliya waxba u tari maayo waa waaxid mulxid kanadiana jas isagun baa laga yaabaa income statementkiisu inuu ka bato revenuega soo gelaya inuu ka badan yahay uun kuwa yarare kale revenuega soo gelaya adiga laakiin waxba kuuma aha bulshadaadiina waxba uma aha dadkiina waxba uma aha wuxuu waxu yahay markuu yahay mid tawxiidkiisi iyo dhaqankiisi iyo islaamnimadiisi iyo afkiisi iyo dadnimadiisii haystaa walow kliinarna haado dhulka fiiqee waayo kaasi ubadka waxbuu taraya bulshada waxbuu taraya dadka waxbuu taraya naftiisa waxbuu taraya waa insaan jira haddiise aada isugu dari karto intaa iyo dabki iyo injineernimada markaa waxaan kuleeya kasii fiican inuu noqdo mumin dhulka fiiqa waxa ka roon inuu noqdo mumin tabiiba ama injineera waa kugu waafaqsanaysaa laakiin prioritiga maxaad siinaysa waxaan uga jeedaa maanta marka lagu yidhaha inankii kuliyatu tib uu helay waxaad leedahay anaa kaa bixinayo lacagtaan bixinayaa wad laakiin haddii lagu yidhaha islamic school baa lagu darayaa oo diinta dee ayaa waxaasoo dhan kumaankumb public schoolkaaga iska tag baad leedahay waayo waxaan qiimaynta aynu siinaynaa wuxuu kale yahay markuu tibka baranayo walow uu faasid yahay inay wax weyn tahay agteenna laakiin markuu islaamnimadiisa iyo dhaqankiisa iyo dadnimadiisa baranayo inaanay ahayn wax hanti intaa leeg ama qiimo intaa leeg lagu bixiya inaan ahayn waana fikrad qaldan sidaa ogeed waxaynu leenahay ahdaafta tarbiyada ee ugu horeeya waxa weeyaan aynu beriyoritiska u kala siinaynaa inaynu tawxiidka ku dadaallo oo dad mu'miniin oo dhaba inaynu soo saari karna inaynu ku dadaallo waa hadafka koowaad mu'min dhaba inuu noqdo innaga ka soomaali ahaan hadafkeena labaad waxa weeyaan inu nin soomaaliyeed noqdo oo dhaqankii haysta oo luqadii garanaya oo dadkiisii ku xidhmi karaya mahma aada u sheegto oo aabbahay baa xaggeer ku nool iyo adiga ayeydaabaa halkeer jooga iyo adeeradabaa halkeer degan iyo yidhasankeer haddaanu xidhiidhba la samayn karaynin haddaanay isku afba ahayn haddaanay isba fahmaynin laakiin wuxuu fahmi karaa oo dadkaa ka tirsanaan karaa oo qadaayaadkooda uu tamaniyi karaa qaadi karaa marka uu la afiye la luqadiyo la dareeyo wax la fahmayo sida ogeed waxaan leenahay waa asal u baahan inaad si fiican u fahamtaan inaad ilaalisaan soomaaliga yurub north america meelahan jooga waxaad moodaa inaynu wada wadaagno dhammaanteed dhasheennu inay lumisay luqada dhammaanteed laakiin bakistaaniga jooga ama ka jooga urdugoodiiba ku hadlaya urdugiiba guriga laga sheekeynaya innagana waxaad moodaama inaynu u fahamnay faanfaan inay tahay ilmuhu intuu ingiriisi fiican ku hadlo oo aynu dhaahno wuxuu leeyahay canadian accent buu leeyahy ama american accent buu leeyahy islaantii odaguna ay kula hadlaan markaas canadian muslima inaad soo saartaa waa fiican tahay laakiin waxaa kasii fiican inaad soo saarta maxay aragtideenna waxaa ka fiican inaad soo saarto qof identitygiisii wata identitygiisii jiritaankiisii waayo qofku hadduu identitygiisa lumiyo waa qeyb noloshiisii ka mida u waaye waa qeyb dadnimadiisii ka mida u waayey walidaalika waxaan idinkula talin lahaa guryaha soomaaliyeed inaa ka mamnuucdaan af kale in lagaga hadlo waa adkaan doontaa maalmaha hore dabcan laakiin waa jajabsan doo kanba kumuu dhalan intuu intooda badan halkan yimaadeen iyagoo aan ingiriisi garanayn bay yimaadeen laakiin muddo yar markay wadwadeen waa iska barteen ingiriisiga waxaad ogoshay iu qofkan ingiriisi si fiican u garma heye coors ingiriisi hala siiyaad ogoshay six months coors intuu qaato lix bilood inuu af ingiriisiga si fiican uga hadli karo aqbal six months coors af soomaaliya inaad u dirto u soo barto coors af soomaaliya inuu qaato coors af carabiya diintiisa ku fahmay inuu qaato inuu ardayga jaamacadda ku jira ee muslimka soomaaliyeed si uu diintiisa si dhaba ugu fahmo suuriya masar libiya meelahan intuu tago coors luga carabiya inuu soo qaato intensive coors jaamacadkoodu ka qaadan kara fluent speaker carabiyuu noqonaya marka qof si fiican ugu hadlo carabiga oo fahma yacni waxa inta ihtimaam la siyaaba hantiya maalla la geliya qadiyaddan markaa ka hadlaya waxa weeyaan ihtimaamka tarbawiga ashyaadaynu siinaynaa waa inuu noqdo qofku inuu caqiidadiisa si fiican u fahmo waa inuu noqdo qofku luqadiisa inuu si fiican u fahmo qadiyaddaa luqaduna qadiyad fudud maaha sida haddaynu soomaalina aynu u fudaydinay uma fududa waayo waa jinsiyadda dhan oo aynu luminayno soomaaligu waa jinsiyad soomaalidii kenya iyo meelaha ka iman jirta aynu odhan jirnay waa sujuu af soomaaliga ma yaqaanin oo dabeetana laba casho marka la caayaba iska noqdaano ku noqdaan kenyadoodii oo dadka fahma sababta waa maxay luqadii baa luntay uun yacni wixii dadkan iska afgaran lahaayeen markay luntay waxa ku adkaatay inuu la noolaado deetana wuxuu iska jeclaystay inuu iskaga tago meeshiisi ku noqdo waa the same one waxaynu soo wadnaa un sujuu kanadiyana iyo sujuu yurubiyana iyo sujuu americana un baynu soo wadnaa waxaa asalkiina wuxuu ahaa inaynu soo saarno dad soomaaliyeed oo soomaaliya taa markaan ka gudbo qadiyadda ku saabsiisan wasaa'ilka dadkan lagu tarbiyayo maxaa fududaynaya waxa kan nadariyaadkan caamka ah waa maxay tichnikiska la isticmaali kara ee fudaydin karaa ilan warkan aan sheegaya waa nadariyaad qeybo ka mida waxaa ka hadlay muxaadaradii hore walaalkay maxamed daahir laakiin waxaa isku dayayaa bal midhan inaan iska guud maro wakhtiba ma hadhin toban daqiiqa ka hadhay ko waxaa fudaydinaya baynu leenay inay ilaahay ku xidhantaan subxaana wa tacaala oo ilaahay baridaan waayo qofku waxa hami geliyo ilaahay u baryaa waxa aad u aragto wax yaroo iska fudud yahay inaad xasuusan baa laga yaaba baryadeedaba inkastoo qofka muslimka ay tahay wax walba inuu ilaahay weydiisto laakiin waxa ku hami geliya maala nebi ibraahim ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka inuu leeyay rabbi hablii min asaalixiin ilaahay oo kuwo wan wanaagsan oo saalixaysi caruur buu doonayey wuu gaboobay islaantiisu waxay ahayd islaanaan waxba dhalaynin da' baa laysku gaadhay ubad buu rajaynayey laakiin ilaahw caruurisi muu lahayn wuxuu lahaa maxay rabbi hablii min asaalixiin ilaahw kuwa wan wanaagsan wax iga sii wuxuu lahaa uu ku ducaynayey wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahw aniga iyo caruurtaydaba inaanu ilaahay khayrkii caabudna naga foge nebi ibraahim iyo ismaaciil baa ducaysanaya waxay lahayn rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslima ilaahayow laba muslimiina naga dhig waxaad naga tafiirtay oo ubadkayagaana ilaahu kuwa muslima ka dhig qur-aanku nebiyullaahi zakariya buu ka warramayaa leh hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa zakariya hore wuxuu dhali waayo ilaahay weydiisanaya ilaahayo waxaad isiisaa subxaana wa tacaala ubad laakiin طayiba saalixa waxaynu masaa'ilkan u tilmaamaya waxa weeyaan dadkii saalixiinta ilaahay wuxuu ka warramay wuxuu yihi waa kuwa yidhaah waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiima imaama awal wasiila aan idiin tilmaamaya waa inay ilaahay baridaan waayo ducadu bay yidhaahdaan waa daliilun cala alxirsi waalihtimaam waxay daliil u tahay qofku waxa kan inuu jecelyo oo ku haminayo oo u raadinayo in badanna waalidka ducadiisa ilaahay wuu u aqbalaa ilmihiisa sida habaarkiisaba loogu aqbalo nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka abu daawud iyo tirmidi ba warinayaana xasanka albaani ku sheegay wuxuu nebigu leeyahy halaatha dacawaatin mustajaabaatun halaathu dacawaatin mustajaabaatun laa shaka fiihina dacwat اlmadluum wa dacwat اlmusaafir wa dacwat اlwaalidi calaa waladih saddex baryo waa la aqbalaa shakina kuma jiro qof la dulmiyo nafta la ysugu keeno ilaahay gacmaa kor u taagay iyo qofka musaafirka ah baryadiisa musaafirkuna waa qof dhibaataysan oo howlaysan iyo waalidku habaarka uu habaaro ilmihiisa waxaa la mida ducada u duceeyaana ilmaha markaa in loo duceeyo inay wanaagsanaadaan oo aad ilaahay u barido subxaana wa tacaala salaadaada ugu ducayso oo sujuudahaaga oo aad ilaahay subxaana wa tacaala u barido inuu duriyadda ku hagaajiyo masalada labaad aan tilmaamaya waxa weyaan masaladii walaalkay maxamedna uu hore u tilmaamay ahayd bii'ada saalixa environment fiican insaanku diinta waxay tilmaamaysaaba nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu fitro muslima qof waliba iskaga dhasho qof waliba oo ilmo la dhalo bini aadam dhala ilaahay qaabku u abuuray maaha isagoo gaala ma dhasho laakiin nebigu wuxuu leey maa min mawluudin lilaa yuuladu cala alfitra qof la dhalaa ma jiro ilaa iyo fitrada ilaahay uu ku abuuray buu ku dhashaa laakiin nebigu wuxuu yihi faabawaahu yuhawidaani aw yunasaraani aw yumajasaani labadiisa aabbo ayaa ama yuhuudi ka dhiga oo tarbiyad yuhuudinimo a siiya ama nasraani kristan ka dhiga oo tarbiyad kristana siiya amase majuusi ka dhiga oo tarbiyad dabcaabuda siiya yacni waxaa la tilmaamaya almu'ahiraat alkhaarijiya raadka ay ku leeyihiin qofka bini aadamka mu'ahirka khaarijiga ashyaada dabadda qofka ka ahi inay raadeyn karto qofkaoo gudihiisa wax ka bedeli karto sidaa awgeed waxaynu u baahanay inaynu ihtimaam badan siino ilmaha ihtimaamkaasi aynu siinaynaa meesha uu degayo halka uu ku noolaanayo iskuulka uu dhiganayo cidda uu la saaxiibayo waanay kala fiicantay kaba soo qaad haddaan idhahdo way suurtoobi weyday inaad meel muslim degto meel gaal baad degta haye meesha gaal lafteedaan isku mid ahayn meesha gaal baan isku mid ahayn torontaad degantahay torontaan isku dhaqan ka jirin haddaad ku fekerto halkeebaa nolosha kuu qiimo jaban oo aad degto meesha dadka ugu liita ay joogaan macnaheed waxay noqonaysaa bii-o liidataad soo daristay dabkay maraday kaa gubayaanu waxaad ka soo carartay waxa laga yaabaa inay tahay saddex boqol afar boqol oo dollaro kiro oo dheeraada laakiin waxaad losgaraynaysaa waa ubadkaagii waxaad losgaraynaysaa waxaad waayeysaa waa ubadkaagii sida awgeed markaan bii-ada ka waramayo bii-adu mar waa bii-o guud waddan iyo bulsho aad bulsho ka dooranayso waddan muslim oo dhaqan islaamiya allow inaad ka doorataa waddan gaalada daad awoodi karayso haddaabay taasi suurtoobi weydo waa inaad bii-adaad markaa xataa joogto ayaase dhaandhaanta kale tarbiyo gedisan kala roon haddaad bii-o wada sakhraan ah oo wada drop out ah oo wada shaqa bilaa shaqa ah oo himagiisu uu yahay uun inuu muusig dhegaysto oo boodboodo haddaad la daristo ilmahaagu wuxuu ku traingareysmaya waa kan haddaad ladar la daristo bii-o cleana oo nadiifa waa gaal laakiin waa gaal nadiifa oo cleana oo ilmihiisu inuu waxbarto leh oo qaab uu dhaqmo leh ilmahaagu wuxuu hiigsanaya inuu karoo kale u ekaado wuxuu arkayaa meesha tani nolol dad raadinaya inay degan yihiin idan isagoo laba gaal uu yahay ayuu haddana wuxuu kala gedisan yahay dhaqanka akhlaaqda qaabku u nool yahay nolosha siduu u qiimeynayo wuxuu nolosha ka fahamsan yahay aragtiduu nolosha ka leeyahay waxa uu doonayo uu hiigsanayo labada iskuule ardaygu kala dhigtaaba kale noocaasiya iskuul ardadiisu ay tahay arday mustaqbal rajaynaysa iyo iskuul ardadu ay combelsary lagu keenay un oo combelsary education ay dhiganayaan un oo da qasab lagu keenay maalintuu sanadka sagaalaad ka baxa ama tobnaadna uu suuqa gelayo aan mid meel jooga xataa macalinka jooga dhismoral oo aan ku tala jirin inuu waxbaro way u xoogaya meesha ku socdaan macalinka xataa trainidka ahee lasoo tababaray markuu arko nooca kani siday u eegyiin isaga laftiisaanay ihtimaam siinayn oo dan ka lahayn laakiin macalinka xaggaa jooga wuxuu ogiyey in waalidku la xisaabtamayo in wax badan la weydiinayo in dowladda lafteedu iskuulka qiimo gaara ay siinayso in laysdaba socdo inspection uu jiro idan iskuulka oo dhan iyo bulshadan oo dhan baa ah bulsho fakeraysa walidaalika waxaan uga jeedaa markaan environmentka ka waramayo environmentku guriga la degayo ha noqdo cidda jaarka lala noqonayo ha noqdo iskuulka la dhiganayo ha noqdo meesha lagu noolaanayo ha noqdo meel kastoo aad joogtaa doorashay leedahay maalan marka aad helayso guri masaajid u dhow oo aad shanta salaadoodba jamaca kusoo tukan karto oo ilmahaagu masaajidka uu iman karo iyo markaad idaafayto degto meelaan muslimba laga arki karin ama qofku masaajidba arki karin ama waxba arki karin waa laba kala nooca asbaabo badan baa markaa keenaya bii-ada doorashadoodii waa inay kuugu jirtaa qorshaha ilmahan si aada u koriso inaad u doorto bii-adii u degi lahaa bale nusuusta waxayna baraysaa iyo islaamku dee suu sheekuba ka waramayey intaan laba guursan gabadha la guursanaya iyo mid diinle inay tahay iyo qaabkay u fakeraysa iyo baabkaasi iyo intaan ilmuhuba dhalanin in guriga bisinka islaanta loo qabto oo ilaahay laga rajeeyo inuu mid khayr qaba u ka dhigo intay uurka leedahay iyo sida loola dhaqmayo islaanta inaan laga cadhaysinoo nervus badan aanay noqon waayo raad buu ku yeelanayaa ilmaha uurkeeda ku jira bale cunaday cuntaabaa raad ku leh islaanta sigaarka cabtaa ilmahay dhalaysa raad buu kuley islaanta khamriga cabtaa ilmahay dhalaysa raad buu kuley islaanta xalaasha cuntaa ilmahay dhalaysa raad buu kuleey islaanta xaaraanta cuntaa ilmahay dhalaysa raad buu kuleey waayo waxa la quudinaya ilmuhu uurkeeda ku quudanaya waa waxaan ay quudanaysa waxaan ay quudanayso ayuu la quudanaya sida awgeed waxaynu leenahay environmentku wax badan badan badan baa uu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay asxaabtii dadku la dhaqmaya waxaan oo dhan kamankan ka soo gudbo waxaa labaadaan idin tilmaamaya waxa weeyaan arrinta mutaabacada mutaabacadu waxaan uga jeedaa markaad rabto ilmahan inaad wax barto maalin baan u sheegay iyo laba cashaan u sheegay iyo saddex cashaan u sheegay waxba qaadan waayo inaad odhanin wuxuu u baahan yahay istimraariya tusaalaan idin siinaya matalan noloshiinan ka mid a ilmaha yar ee dhashaa wuxuu dhashaa isagoo saxarada iyo kaadida aan wakti u yeelin markay qabataba iska sii daaya markay qabataba saxaro sameeya dabeetana xafaayad baa u xidhaan bambar baa loo xidhaa aa kaga ilaalinaysaa inuu gurigeyda ka wasakhaynin laakiin macquul maaha ilmahani bambarka inuu weligii xidhnaado dee xad buu soo gaadha la rabo in bambarka laga furo islaan sanad kaga furta iyo mid sideed bilood kaga furta iyo mid afar iyo toban bilood kaga furta midba waktiga doontaha ka furtee waktaa laga furaya waktiga laga furayo marka bambarka laga furo ninkani wuxuu ama ilmahani wuxuu hore u bartay markii kaadii qabataba inuu sii daayo marka islaantaasi maalmay markaa heegan ahaataa si ay u tababarto ilmaha kani wakti gaara inuu ku fadhiisiisaa baalka waayo waxay rabeen inuu hadhow kaga kaajo hadduu marmar ay ka baxsato uu ka kaajo oo way dagaasha ama maagtaayo meeshay masmasaxdaa edhays baa la ilaaliyaa maalmay sidan ku daba joogtaa marka dambuu taintabilkan ilmuhu la qabsadaa marka maalmo sidaa lagu wado haddaad intaad xafaayaddu ka furto iska sii dayso ka waran saasuu ku wadaya meesha ku qabataba inuu iska sii daayade iskaga wadaya laakiin si aad u barto inaanu kaadidan markuu doonaba kaajin waxaad u samaysay timetable waxaa la mid a noloshoo dhan markaa inagu haddaynu soomaalida nahay waxaad moodaa ilmaha inaynan ku talagelin inuu timetable nololeed yeesho laakiin ilmaha waa inuu timetable nololeed yeesho cunadiisu waa inay wakti yeelata inta talaagaduun loo furo in la yidhahdo un jokolaydka ka dharig maaha wax go-an wakti go-an iyo wax go-an waa inuu cunaa wakti go-an iyo wax go-an waa inuu cunaa inuu un t v iska hor fadhiya maaha haddii t v la daawisiinayo wakti go-an waa inuu daawadaa wakti go-an waa inuu seexdaa wakti yani nolosha waa inay fawdo ka baxdaa gurigani waa inuu taintaybil yeeshaa maalmaha hore wuuse soo adkaynaya laakiin marka dambe wuu la qabsanaya inuu nidaamkii guriga lagaga dhaqayay laakiin waxaa muhima odagaiyo islaantu inay nidaamka isku waafaqsan yihin waa inuu jiraa qorshe odagaiyo islaantu ay isku waafaqeen oo caruurtuna marka hadhow ay barato gurigan lagaga dhaqmayo laakiin haddii odaygu markuu baxaa islaantu tidhaahdo wardo t v-ga qabta way igu qayliseene halkaa afadhistaan lagu mashquuliyo oo looga dhigo wax uun guriga lagaga jeediyo dhibteeda iska leedahay waxaan uga jeedaa marka noloshu haddii qofka la iska sii daayo qolyaa waxay xisaabiyeen wadanada qaarkood bay idhahdeen ilmuhu wakhtiga u t v-ga bar daawado ayaa waxay ka badatay bay idhaahdeen madrasada iskuulka bay idhahdeen iskuul yarkiisa wuxuu qaataa bay idhahdeen toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo saacadood weel bay idhahdeen t v-ga in kun saacadood ka badan uu hor fadhiyo yani iskuul labaad buu ka bixi kara laha intuu t v-ga hor fadhiyo waa wakhtigiisi iyo cimrigiisii markaa waxaa khasaaraya saasi awgeed bay waxay yidhahdeen inan yaroo ruusiyada waxay yidhahdeen kamca ilat waa la weydiiyey reerkiinu waa imisa markaasay tidhi baaba waa maama iyo ayeyda iyo telefisyoonka bay tiri waayo waa shay muhim oo ka tirsan guriga iyo caayaladda sida loo tirinayay maanta nudumka mucaasarkee jira ama nidaamadan jira dimuqraadiyadda iyo kuwa la nooci qaybaha qaarkood iyaga ka xorriyadda liita nudumkii hore qadiimka ahaa iyaga ka xorriyad liita waayo gruub dowladda ka tirsan oo ama xisbiga markaa baarlamaanka haysta ama waxaa u badan ayaa dejiya falsafada educationka ee waxbarasha ee waddanka iyagoo u eegaya qofkii ay rabeen inay soo saaraan yani waxbarashada inagu soomaalidu maadaama aanay masaa'ilkan dee dadkii macalimiintaha mooyaane dad kale aanay in badan waxbaba ku ogeyn cilmaynu nidhaahnaayo qofku iskuulkiibu dee inuu cilmi baranayo bay u haystaan laakiin waxbarashadu ma aha qofka cilmi la baro asalkaba asalka koowaad ee waxbarashada ee wadanadu ay degaan waxa weeyaan identityga waddanka in la ilaaliyo waxbarashada cilmiga inta badan sekandariyada iyo wixii ka sii dambeeya ee jaamacaadkaabay jirtaa ama ten yearskan hore waxa ugu badana qofka la baraa waa inuu waxna qori karo waxna akhrii karo waxna qori karo waxna akhrii karo laakiin waxay dhahdaan waxa ugu muhiimsan waxbarashadu waxa weeyaan waddanka kan dadka ka taliya waxbay arkeen oo qiimeeyeen oo u arkaan inuu yahay identityga waddankani leeyihi canadian marka la yidhaahdo matalan qofka canadiankii waa qofka sideeya waa inuu astaan yeeshaa astaan waa inuu yeeshaa nololeed astaantaa nololeed ee la rabo waxbarashadu waa inay soo saartaa markaa waxbarashada waxaa laga rabaa astaanta nololeed ee canadianku matalan waddanka aan joogi jiray norway la yidhaahdo toddoba qodob bay yidhahdaan baa hadafka waxbarasho oo ah astaanta nololeeda qofka norwijiga wax loo barayo toddobadaa qodob buu ku salaysan yahay wax kasta oo buug ku qoran oo ardayga loo dhigaya wuxuu doonaba ha ahaado xisaab ha noqdo qoraal kale ha noqdo sheeko ha noqdo wax allaaliyo waxa la dhisayaa hadafkaa toddobadaa waa inuu xaqiijiyaa waxaa ka mid a toddobada dhaqanka christianitiga in la ilaaliyo oo ummadda tan waxbarashadeeda waxaa laga yaba dadka inta badan inay cilmaanayeen laakiin christianity as culture baa loo haystaa waxaa ka mid ah inuu dhaqanka christianitiga uu ku soo baxo qofku waxaa ka mid ah inuu qofku dadalo socod yeesho group working individualista ma rabaan waa social democracy bay rumaysan yihiin marka inuu qofku uu group working yeesho hadhow markuu shaqo galo wax kasta galo inuu bulshada la shaqayn karo la noolaan karo waxaasii samayn karo yacni cid waliba markaa waxbay leeday sida daraaddeed qof kasta oo waddankaa yimaada waxaa lagu qasbayaa in sidaa loo dhilo oo loo soo saaro marka waxbarashaadka waddannada tani qof hanti badan haysta oo keliya ayaa ka xoroobi kara inuu ka baxo seerkalka nidaamadaasi ay dejiyaan waayo qofkaasaa loo ogolayay matalan inuu waxbarashadiisa ilmihiisa guriga u ku siin kara ama caynka kan laakiin inuu shuruudihii qaar uu fuliyaa laga rabaa ama dadkan caamada ee tirada badan leh waa dadkan ay dowladdu rabto inay si wada ahaadaan sibaa loo soo saaraya hadhowna dadka ugu badanee la rabo maanbaa warka waddanka ka shaqeeya inay ahaadaan waxaan taa uga jeedaa iskuulinkan aynu tegayna qaab buu wax u wadaa qaabkaa wax u wadaa sidaan anigu u wada fikerayay ma aha iyo adiga iyo aabbaha soomaaliyeed iyo kan waa inaad u habaysantihiin ama aada u qaabaysantay qaabkaad adiguna rabtay ilmahaaga atleast inaad u gudbin karto bal ugu yaraan inuu noqdo inankii uu nebigu sheegayay yidhi marna saaxir buu u tegi jiray marna wadaad buu u tegi jiray xadiidkii saaxirka ee sheegayay inankii boqorku yidhi saaxir baan u baahnay odayga saaxirkaa marna oday saaxir u soo dhegaysan jiray marna nin wadaadoo raahibo oo sawmaca iskaga jira labadii shayba markii inankii la baray mawaasiin buu helay waa atleast xaq iyo baatilka ku kala garan karo dabeetana tii sax ahayd buu raacay markii dambe ilaahina uu ku guulayay waxaan uga jeedaa atleast inuu noqdo qofku xaggan waxbaa lagaga soo akhrinaya qaab baa loo binaynaya innaguna inaynu u dhisnaan karno qofka wixii aynu ka rabnay inaynu gaadhsiin karno oo uu u kori karo taasina wuxunbay ku dhici kartaa haddii aynu yeelanno organizations effective oo jira qof qof uma samayn karno waa inaynu yeelannaa maraakis nololeed oo jirta oo hadday waxbarasho tahay hadday cayaar tahay hadday iskuulin tahay hadday masaajid tahay hadday waxdhigis tahay dad nool waa inaynu noqonnaa waa in maraakistan ay u dhisnaan kartaa loo qaabayn karaa dadka wixii aynu ka rabnay inay u gudbin karaan waa inaynu ogolaanaa caruurtu qaabka badan ay waxu baranaysa ee cayaar leh ilmuhu cunada intuu u baahanya intuu cayaar u baahan yaha ka badan inuu helo inuu cayaari karo waa inaynu ogolaanaa ilmuhu inuu qaldami karo waxay dhahdaan min khilaali akhطaa'ihim yubadicuun bay dhaha yubdicuun caruurtu qof wada saxani ma jiro nolosha daatana wariguu sheega wa inu toosnaada waa inuu caynkaa yeelaa ogolow inuu gafo gafku ka bartaa bay dhahdaan toosnida nolol wada street ma jiro dii shaqo inta maalinta koowaad lagu keene iyadoon training lagu siin lagu dhaha wax waliba ha saxmaa ma suurtagal aha waxbaad qaldaysaa maanta waxbaad soo idaaranaysaa baraa lagu sheega lagu odhanaya kaasi qalad buu haya ka daayo saatan u ilaa iyo aad trainingka si fiican ula qabsato ilmuhu sida adiga maskaxdaada ku jirta bil iyo laba casho iyo toban casho kuma noqonayo waa inaad dulqaad yeelan kartaa aqbali kartaa gafafakan waa inaynu yeelan karnaa aliqnaac inaynu ilmaha negotiation la samayn karno o qancin karno wax ka dhaadhicin karno bini aadamka qasab wax laguma baro waxaa wax lagu baraa inaad adiga iyo ilmuhu laakiin hadduu kaaba baqayo dee ilmuhu kuu furfuraan maayo haddii marka horeba unaday bursito markaad soo gasho sida jiirka ay meel isku wada nabnabaan adhow markaad u yeedho tiraa kaalaya maxaa aragteen dee waxba sheegi maayo haddii dunidu soo gubatay adiga laguu sheegi maayo laakiin haddaad marka hore qof opina tahay oo si friendliya ilmaha ula hadlaya oo wax u sharxaya oo warkiisa dhegaysanaya oo meeshuu ka qaldaya ka toosinaya oo negotiation uu dhex marayo sida qur-aanku uu ku tilmaamayo ambiyada iyo carruurtoodu siday wada dhaqmaysay yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuk xad buu nebi ibraahim uu kala hadlaya ilmihiisa isagoo raba inuu gowraco adiga haddii ilaahay ku yidhaahdo ilmahaaga gowrac maxaad yeeli lahay marka hore waa adagta dadka inta badani ma yeesheen haddaabaad se yeesho waxaad sa odhan lahayd weerar buu ku diidaa ama baxsadaa isagoo meelaha maraya intaad gaaddaa unbaa dee midi dhegta dhiigga u dari lahayd usoo maaha dabeetana waad odhan lahayd ilaahay u anigaa yeelay sidaas fartay nebi ibraahim gowrac baa la yidhi dabeetana wuu u yimo wuxuu rabaa ilmihiisa inuu ku qanciyo inuu aqbalo in la gowraco aaba waxaan arkay buu leeyahy adigoo ku gowracaya waana riyo waxyi ilaahii waxyoodaya ilmahan qaabkii loo soo tarengareeyey xad buu gaadhay uu aqbali karo inuu aqbalo gowraca waalidkii dabeetana uu yidhaahdo yaa aba tifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allah min asaabiriin aaba wixii ilaahay ku faray yeel waxaad i heli doontaa anigoo ka mid ah kuwa sabre ah idan waa inaynu noqonnaa ilmuhu even wax adag inagoo rabna inaynu ka dhaadhicno kala hadalno waa inaynu aqbalaa negotiation inuu inoo dhexeeyo in warku dhexdeenna uu furayi luqmaan alxakiim qur-aanku muxuu kaga warramayaa negotiation ilmihiisiyo waarinayo la hadlayo waxu sheegayo aan iska soo koobee midhka ugu dambeeya aan odhan karaa waxa weeyaan waa inaynu fahmnaa caqliyada carruurta child psychology waa inaynu isku daynaa caqliyada ilmaha inaynu fahmi karno ilmuhu da' kasta waxbuu u baahan yahay waxbuu ihtimaamka badan siiyaa sibuu wax u arkaa waxbuu qaadi karaa fahmi karaa da' kale markuu ka gudbo stagi labaad buu gelayaa ka gadisan stagekii idan waa inaynan ka jirka iyo laba jirka iyo ka shan iyo toban jirka iyo sideed iyo toban jirka iyo ka lix jirka isku si ula dhaqmin waa inaynu garan karnaa baahiyaha kale nooce ay qabaan ay u baahan yihiin waa inaynu garan karnaa afkaarta kale nooce aynu siin karayno waa inaynu garan karnaa ihtimaamaatu طafl wa caqliyatu xataa waa inaynu garan karnaa furuuqda fardiga udhaxaysa ilmaha isku wada si maaha ilmahaaga markaad muddo la dhaqanto intelligencekooda isku mid maaha dulqaadkooda isku mid maaha say nolosha u arkayaan isku mid maaha furuuq fardiya baa jirta sidaa ogeed waxaan uga jeedaa uun masaa'ilkan si si fiican loogu fahmo waxaan leeyahay waalidku wuxuu u baahan yahay isaga laftiisu inuu aqbalo koorsooyin inuu qaato weliba inagu markaynu joognay wadanadeennii caruurta ayeeyooyin iyo adeero iyo hooyo iyo waxbaa kula hayo dad kaa waaweyn oo adigu soo garaadagooyey oo tajaarib soo helay calalaqaliya mid qoraaleba helina tajaarib nololeed bay heleen cilmigu dee maaha unka buugga iyo sabuuradda laysugu dhigo waa wasiilo ka mid a wasaa'ilka cilmiga loo gudbiyo in buug iyo sabuurad lagu qoro laakiin waxaa kaloo ka mid a wasaa'ila can ariiqi tajriba inuu qofku ku barto oo la tarengareeyo dadka waayeelka ee waaweyni aqoon bay ku soo heleen tajriba saa daraaddeed markaynu waddankii joognay dee waayeelkaasi wax badan buu ku tarayy maanta waxaa laga yaabaa adiga iyo islaantaadoo aan wax badan isdheerayn inaad meel cidlaa wada degantihin toban ciyaalana meel ku haysataan idan idinka laftiinaa u baahan markaa inaad isku daydaan inaad koorsooyan cala laqal child psychology iyo child education iyo child waxaasiya inaad qaadataan saa waxaan kala soo shaqadaba koorso uma qaadataan shaqo kastoo aad raadinayso waxaad tidhahdaa waxan waxaan baan rabaa inaan qabto koors yaroo traininga baan qaadanaya dee kuwanina waa ubadkaagii si aad u soo saaraysa qaado waktiguu iska dhayaan halkaa ku joojiya wallahu aclam billahi towfiiq
جزاك الله خير آه شيخ مصطفى